أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبدو على أهلها بفاحشة باب هذا متكني باب بابه almudallaqatu haweenaydii la furay idaa khushiya calayhaa haddii dusheeda looga cabsado fii maskani zawjihaa ninkeedii ninkaa gurigiisa haddii looga cabsado oo gurigii haddii la yidhaaho markii lagugu furay ciddada ku dhammayso haddii gurigii cabsi ay ka timaado an yuqtaxama calayhaa in dusheeda loo soo galo oo tuug iyo waxyaalo acdaahay ka baqayso gurigii looga cabsado ow amase tabduwa inay ku afdheeraato laga baqo calaa ahlihaa ahalkeeda inay ku afdheeraato looga baqo bifaaxishatin bikelimatin faaxisha kelimo foolxun iyo aflagaado iyo inay qaraabadii ku samayso looga baqo famaa xukmu daalika kaas xukunkiisu muxuu noqonaya guriga ma laga rari karaa sidii xadiiskii faadi bintu qays aanu ku soo qaadannu ishaari sheekhu raximahu llahu tacaala hore waxaan u soo qaadanay haweenayda mudallaqada ah ee la furay in gurigeeda ay ciddada ku dhammaysato gurigii lagu furay inay ciddada ku dhammaysato inay waajib sharciga ay tahay halkan wuxuu rabaa sheekhu masaa'il laga isoo istitnooday ayaa masaladaa jirta masaa'ilkan waxaa ka mid a haweenayda mudallaqada haddii cabsi ay soo wajahdo oo gurigii lagu furay oo la yidhi gurigan ciddada ku dhammayso haddii tuug iyo cadow iyo dagaallo iyo amni darro iyo waxyaalaha looga baqo gurigii waa laga rari karaa waxaa kaloo sidaasoo kale la mid a acdaarta guriga looga rari karo ka mid a inay la timaado albadaa'a albadaa'a calaa ahlihaa bifaaxishatin dadkii ahalka ahay oo meesha degganaa inay afxumo iyo afdheeri ay ku samayso oo markaa dagaal iyo rabsho looga baqana waa laga rari karaa labada mas'alo deliilkeedii ayuu sheekhu noo sheegi qال الإmام البخاري رحimه الله تعالى xdثnي حبان و حبان بن موسى ayuu ula jeedaa qال أخبرnا عبد الله بdالله المبارك المروزي قال أخبرnا بن جurيج عبدالملك بن عبدالعزيز بن جurيج المكي عن بن شهاب زهري عن cروة أن عائشha أnkر ذلika أnkر ذلika الqول hadalkaasay ku inkirtay فاadimة بنتi qays hadalku mxuu ahaa lاa نفقةa وalaa sukna haweeney mudلقahay saddex daلاaqa lagu furay guri ma lahan guri ma lahan nafaqo ma lahan hadalkii ay dhehaysay ayay ku inkirtay calaa faadima faadima binti qays ayay ku inkirtay waa xadiiskii faadima binti qays qaala alimaam albukhari raximah llahu tacala wazaada ibnu abi zinaad waa tii nusqooyinku isku khilaafayeen asharkii shalay wazaada wuxuu ziyaaday ibnu abi zinaad waa cabdiraxmaane cabdiraxmaan ibnu abi zinaad ilmadani can hishaamin can abiihi caabad caaishatu caaisha waa ku ceebaysay ashadd alceeb ceeb midda ugu daran ayay ku ceebaysay in loo deliishado xadiiska faadimo bintu qays haweenayda mudallaqada in guriga laga rari karo in laga rari karo biduuni sabab waa ku ceebaysay wa qaalad waxay tidhi umuna caaisha inna faadima faadimo binti qays sababta guriga looga raray kaanat fii makaanin waxshin meel cidlaah ayay ahaatay faadimo bintu qays fakhiifa calaa naaxiyatihaa jihadeedaa looga baqay jihadii ay deganeed oo guriga yacni ku nagaw la yidhi jihadaasaa looga cabsaday falidaalika sidaa darteed alkhawf cabsidaas guriga looga baqay darteed gabadhii ayaa arkhasa laha nebiyu nabigu u ruqseeyey sala allahu calayhi wasalam marka waxay tihi xadiidka si caama looma deliishan karo lama dhihi karo haweeney kastoo mudallaqaa guriga waa laga saari karaa lagu furay xadiiska cumuumka looma deliishan karee faadimo bintu qays waxaa loo raray cabsi riwaayaad kale waxaa ku yimid badaa'a looga raray albadaa'a calaa ahliha ayaa looga raray qaala alimaamu albukhaariy raximah allahu tacaala baabu qowli illaahi tacaala hada midkani baabu qowli illaahi tacaala qowlka ilaahay ayuu u baab yahay jala jalaaluhu ilaahay uu yidhi walaa yaxilu lahunna dumarkii xalaal uma aha an yaktumna inay qariyaan maa shaygii ay qariyaan shaygaasoo khalaqa lahu fii arxaamihinna riximyaalkooda iyo ilmogaleedyaalkooda wixii ilaahay ku abuuray inay qariyaan xalaal uma aha aayaddani marka waxay deliil u tahay arrimaha shu-uunta ku saabsan ciddada ciddadu inay dhammaatay inay wax ka harsan yihiin haweenayda waxyaalahaas oo dhan in iyada lagu aaminay in iyada lagu aaminay liannahu laa yadalicu hayruha umuurtaas iyada unbaa ka warqabta marka aayaddan sheekhu wuxuu u deliishaday umuurulcidda oo dhan waa mu'tamana cala almar'a haweenaydaa lagu aaminay oo ilaahay uu ku aaminay jala jalaaluhu wuxuu marka sheekhu ku fasiray maa khalaqa allahu fii arxaamihina maxaa loola jeedaa min alxayd walxamli ah haddii xayd uu ay qabto hadday uur leedahay arrimahaasoo dhan iyadaa lagu aaminay iyadaa la waraysanaa ciddadii ma kugu dhamaatay iyadaa lagu aaminay qaala alimaam albukhari raximah llahu tacala xaddathana sulaymaan ibnu xarbin waa qaadigii makawi qaala xaddathana shucbatu shucbatu ibnu xajaaj amiir almu'miniin fi lxadiis can ilxakam xakam ibnu cutayba can ibraahim faqiihi heer kuufo ibraahim nakhaci can aswad aswad ibnu yaziid can caaisha radi allahu tacala anha qaalat lama araada rasuulu llah rasuulka aleh sala allahu alيh wasalam markuu doonayay an yanfira inuu baxo oo xajkii uu ka baxoy magaalada maka uu ka baxo madiina u aada xajkiyaa dhammaaday an yanfira inuu baxo markuu doonayo madiina uu u laabto markii xajkii dhammaaday idan wakhtigaas safiya ayaa calaa baabi khibaa'ihaa teendhadeedii teendhadaas albaabkeeda safiyaaba taagan ka-ibatan xaalay murugaysan tahay waa safiyada min zawjaati rasuuli llah sala allahu alayh wasalam safiya oo ummahaatu lmu'miniin ka mid a ayaa teendhadii albaabkeeda taaganba iyadoo murugaysan fa qaala laha rasuulku sala allahu alayh wasalam safiya wuxuu ku yidhi caqraa boqon go-do xalqaa dhuun go-do innaki adiga laxaabisatuna meesha miyaad nagu xabise yacni dhiigaa ku dhacay markii la bixi rabay ayaa dhiig ku dhacay iyaduna marka waxay is leedahay dee marba haddii dawaaful wadaaci kuu dhiman yahay amaan la bixi karin masaladaas ayay iyaduna ay qabtaa nabigu marka sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi caqraa boqon go-do xalqaa dhuun go-do innaki laxaabisatunaa meesha miyaad nagu celin rabtaa ma dhiiggiyaa kugu dhacay meesha miyaad nagu celin rabtaa saasuu ku yidhi nabigu sala allahu alيh wasalam marka kelimaadkan oo dhan maqsuudka laga leeyahay habaar ma ahan waa yacni waxyaalaha hees xilligaa carabta uu ahaa laakiin nabigu habaar ulama jeedo sala allahu wasalam wbaaraka calayh a kunti ma ahaatay safiyoy afawti inaad dawaaful ifaado soo samaysay yowma naxri maalintii tobanaad horta dawaaful rugnigii oo dawaaful ifaadihii ma samaysay qaalad markaasi waxay tihi nacam dawaafkii muhimkaayo dawaafu rugniga rasuulka ilahi waa soo sameeyey intaan dhiigu igu dhicin ayaan soo sameeyey qaala rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi fanfiri idan hadda iska bax marka dawaafulwadaac laguguma lahani marba haddaad xaa'ido tahay xaa'idada dawaafulwadaac waa ka dhacaa dawaafulwadaaca xaa'idada waa ka dhaca waxba maxaad isku murugeyn waxaa kugu daraa dawaafkaasaa kugu dar waa dawaafurugni ama dawaafulifaadahaasaa kugu daraaye taasaa marka yacni ulajeedada sheekhu meeshan uu ka daliishanaya waxaa weeye safiya nabigu sala allahu calayhi wasalam xaydkeedii iyaduu ku aaminay xaydkeedii iyaduu ku aaminayoo markii ay murugootay oo xaydka sababtiisa ay la murugootay yaa kaaga markhaatiya ma dhihin inaad xaa'ido tahay xaa'ido inaad tahay yaa kaaga markhaatiya nabigu ma dhihin sala allahu alay wasalam iyaduu ku aaminay xadiidkaas marka wuxuu daliil u yahay shu-uunta xamliga xaydka ciddada arrimahaasoo dhan haweenkaa ilaahay ku aaminay jala jalaaluhu qaala alimaam bukhari raximah allahu tacala baabun baabu qowlihi tacala qowlka ilaahay ayuu u baab yahay jala jalaaluhu ilaahay uu yidhi wa bucuulatuhunna haweenka raggoodii soo furay ayaa xaqu ku xaqnimo badan biraddihinna celintooda in la ceshado raggii soo furay iyagaa ku xaqnimo badan axaqu biraddihinna fii daalika fii daalika maxaa loo waa ishaaratun ila alcidda intay ciddada ku jiraan intay ciddada ku jiraan ayagaa ku xaqnimo badan inay ceshadaan qaala alimaam albukhari raximah allahu tacaala wa kayfa sidee buu yidhi sheekhu yuraajicu rajulku u ceshadaa almar'ata islaanta sidee u ceshanaa idaa dalaqaha hadduu islaanta ku furo waaxidatan hal dalaaqa hadduu ku furo ow hintayna ama laba dalaaqo hadduu ku furo see horta haweenka loo ceshadaa siiqooyin miyaa jira sharcigu jideeyey siiqo lagu dhawaaqayo miyaa jirta ma waxaa jira ficil gooniyahoo sharcigu u jideeya haweeneyda markaad yacni soo ceshanayso nikaaxaga aad dib ugu soo celinayso oo hal dalqa aad ku furtid ama laba dalqa aad ku furtid see loo rarjicaystaa su-aashaa sheekhu wuxuu u keenay waxa weye khilaafaa ku jira kayfiyatu rajca qaabka haweenta loo soo rajciysanayo khilaafaa ka jira maalikiyada iyo shaaficiyada shaaficiyadu iyaga waxay leeyihiin imaamu shaafici siiqaa jirta siiqo lagu soo rajciystaa jirta siiqadaasi waxaa weeye raajactuki ilaa nikaaxi ama magaceeda inuu sheego uu yidhaha heblo hebla nikaaxiygii ayaan dib ugu soo celiyey marka rajcadu waxaa weeye laa taxsulu ilaa bilqowli wa bisiiqa imaamu shaafici siduu qabo rajcadu kuma xasilayso ilaa qowl iyo siiqo maahan wax kale kuma xasilayso inuu yidhaaho raajactuki ilaa nikaaxi nikaaxigiiyaan dib kuugu soo celiyey ama magaceeda inuu sheego uu yidhaaho heblo ayaa nikaaxigii dib ugu soo celiyey ama ishaaro inuu bixiu yidhaha middaan nikaaxigaan dib ugu soo celiyey isagoo zawjadii marka yani mudallaqada ahayd isagoo ishaaraya waa inuu sidaa yidhaaho sida shaaficiyadu ay qabaan laakiin sida hadda dadku qaarkood ay u badan yihiin oo ay leeyihiin raajactu yaan idhi cawaamtu sidaasay yidhaahaan rajactu yaan idhi ma ku ansaxayo rajcadu taas yani haweentii wuxuu leeyahay markii uu faro inuu soo rajciyaystu rabaa rajactu see ku soo rajciysatay rajactu yaan idhi rajactu waxa weeye rajciye ma noqonayso leanna waxa weeye rajactu waan laabtay wey ma gurigaagiiaad u laabatay ma madrasadaadii sidaad u laabatay xaggee u laabatay marka rajcataasi kuma ansaxayso oo hadduu haweenaydii sidaa uu ku wadiyo oo haweenaydaa sidaa uu ku jimaaco jimaacaas iyo owlaadda uu ka dhalay oo dhan waxay noqonayaan jimaac faasida ayay noqonayaan wuxuu ku jimaacay o dhan oo xaaraanay noqonayaan dadkiina mushkilada taagan waxa weeye xalaqaadka cilmiga lagu akhrinayo imaada laguma karo hadhowna waxaasay khaldayaanoo waxbay isku kharibayaan ankixadii iyo mucaamalaadkii maaliga ahaa iyo cibaadaadkii oo dhan waa kharibayaan marka horena laguma karo war meelaha xalaqaadka cilmiga ka soo qayb gala oo guryihiinna u dhow oo xaafadihiinna u dhow oo wax qarasha aysan idinkaga baxaynin imaada laguma karo madaalika haddana ankixadii iyo mucaamalaadkii maaliga o dhan saas uga fasaadahay rajactu yaan idhi kule rajactu waxa waxba kuma ansaxayaan waxba kuma ansaxayaan walidaalika haweenayda markaad soo rajcaysanaysid waa inaad sheegto waxaad dib ugu celisay raajactuhaa ilaa nikaaxi nikaaxigiiaan dib ugu celiyey ama rajactuki waa ku celiyey ilaa nikaaxi ama raajactu fulana ilaa nikaaxi waa inaad wax sheegto waxaad dib ugu laabatay inaad magacaawdo waa shardi amaa maalikiyada maalikiyadu iyagu waxay leeyihiin taxsulu rajcatu bilficli rajcadu waxay ku xasilahay kuleeyihiin maalikiyadu ficil ficilkaasi muxuu yahay wa huwa aljimaac markuu doonayo haweenayda inuu soo rajciyeysto waa inuu jimaaco jimaacaas ayaa rajcadu ku xasishaa waa sida ay leeyihiin ayagu maalikiyadu ay qabaan walidaalika khilaafkaas isagoo ishaarayuu sheekhu wuxuu yidhi wa kayfa yuraajicu lmar'ata islaanta ninku see u soo rajciyeysanaa idaa dallaqahaa dalqatan waaxida u hintayn hadduu hal dalqa ku furo ama laba dalaaqa uu ku furo see ku soo rajciyeysan amaa shaaficiyadu waxay leeyihiin islaantiio aadan siiqo iyo qowl ku soo rajciyeysan haddaad jimaacdo de jimaacooba xaaraanba zinaadba gashay ku leeyihin shaaficiyadu zino ayaadba ku dhacdaba adoon soo rajciyeysan oo qowl aadan ku soo rajciyeysan haddaad jimaac isaga hormariso horta yaad jimaacdaaba nikaaxu kuguma jir xeradaba kuma jirto waxaad jimaacayso saas imaamu shaafici isagu leeyahay wa qowlihi tacaalaa wa baabu qowlihi tacaalaa qowlka ilaahay ayuu u baab yahay jala jalaaluhu ilaahay uu yidhi falaa tacduluuhunna ha mancinina haweenkii oo ha u diidinina an yankixna aswaajahunna raggoodii soo furay inay nikaaxsadaan oo dib nikaaxoodii ay ugu laabtaan ha u diidinina ayuu yidhi ilaahay jala jalaaluhu qala imam buxari raximah llahu tacala xadaثani mxamed mxamed bn salaam albikandi ayuu la jeeda qaala akhbarana cabdilwahaab cabdilwahaab ibn cabdilmajid athaqafi qaala xadaثana yunus yunus ibnu cubayd yunus ibnu yaziid ma aha kii masriga ahay ma aha waa yunus ibnu cubayd kii basriga ahaa wey sheekhi basriga ahaa can ilxasani waa xasan اlbasriyi qaala zawaja macqil ukhtahu macqil saxaabiga la dhihi jiraa wuxuu nikaaxiyey walaashiis zawaja wuu guuriyey macqilun macqil ukhtahu walaashiis ayuu macqil uu guuriyey oo uu nikaaxiyey fadallaqahaa zawjkii marka waa soo furay tadliiqatan furid ayuu soo furay zawjkii lagu nikaaxiyey xadiiska isagoo inta ka dheer ayuu noo sheegi doonaa sheekhu qaala imam الbuxaari raximah اllahu tacala wxadaثani mxamed bn muhana alcanzi albasri qaala xadaثna cabdilaclى cabdilaclى ibnu cabdilaclى albasri qaala xadaثna saciid saciid ibn abi caruubow mar hadduu qataado ka qaado can qataadata qaala xadaثna alxasanu ana macqila bna yasaar waa kan isagoo dheer saxaabiga la yidhahda macqil ibna yasaar kaanad ukhtuhu saxaabigaa walaashiis waxay taxta rajulin fadallaqahaa ninkii waa soo furay uma khalla canhaa islaantii uu furay waa ka tegey xata inqadat ciddatuha ilaa ciddadeedii ay ka dhammaatay ma soo rajciysana waa ka tegey uma markay ciddadii dhammaatay ka bacdi ayuu khadabaha soo doonay gabadhii uu furay faxamiya waa kululaaday macqilun min daalika sha'nigaas uu ka kululaaday anafan liajli anafin santaagid darteeduu uga kululaaday wuxuu yidhi gabadhii shalay aan kugu nikaaxiyey mi oo yacni iska adigu aad isaga furtay miyaad haddana iisoo doonatay wuu ka xanaaqay fa qaala markaasuu wuxuu yidhi macqil wuxuu yidhi khallaa canhaa waa ka tegey walaashay walxaal huwa isagu yaqdiru calayha walaashay uu awood u leeyahay ayuu ka tegey uma markuu ka tegey kabacdi yakhdubuhaa walaashay uu soo doontay faxaala waa kala dhex galay macqil beynahu zawjkii iyo wa beynahaa zawjadii inuu soo rajciyeysto oo yacni uu soo nikaaxsado nikaax jadiida loola jeedaahe waa kala dhexteeday oo waa kala celiyey faأnzla اllahu jala jalaaluhu ilaahay wuxuu soo dejiyey waidaa dallaqtum الnisaa haweenka haddii aad furtaan oo fabalagna ajalahuna wakhtigoodii ciddada ay gaaraan oo ciddadii ay dhammaystaan falaa tacduluuhuna ha mancinina ha diidinina inay raggoodii dib ugu laabtaan ilaa aakhiri اlaayati aayadda aakhirkeeda laga gaaro fadacaahu marka waxaa u yeeray macqil rasuul الlahi rasuulka ilahi ayaa u yeeray salى الlahu عalيه wasalam faqara'a rasuulku salى الlahu عalيه wasalam calayhi saxaabigii macqil ayuu aayaddii ku dul akhriyey fataraka saxaabigii macqil wuxuu isaga tegey alxamiyata qiiradii haysay wastaqaada wuxuuna u hoggaansamay liamri اllah diba ilaahay u leeyahay hadday israbaan ha kala celinina hadduu ilaahay leeyahay marka amarka ilaahay ayuu markaa u hoggaansamay قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جبل المغلاني قال حدثنا الليث ليث بن سعد المصري عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما طلق امرأة له امرأة هويني أيو فري هويني دسول له عبد الله بن عمر السقناتي والحال أيو فري هي هويني دو حائدة أيتها تطليقة واحدة هل طلاق كفري فأمره رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وحو أمري أن يراجعها inuu haweeneyda dib usoo rajciyeyso sida dalaaqii sunnada yani uu u waafajiyo dalaaqu sunna ilaa dalaaq bidcahu markii hore ku furayo haweeneyda iyadoo xaa'ida ah in la furaahay xaaraan weeye waa dalaaqulbidca weeye marka wuxuu doonay rasuulku sala allahu aleyh wasalam si dalaaqii loo waafajiyo dalaaq sunniya inuu noqdo oo iyadoo daahira la furo soo rajciyeysto yidhi uma markaa kabacdi yumsikahaa uu heesto xataa tatura ilaa ay ka daahir noqoto uma taxiida cindahu cabdullahi bni cumar agtiisa gabadhu ay ku xaysho xaydatan ukhraa xayd kale ثuma yumhilahaa uu ka tago xataa tadhura ilaa ay ka daahirsato min xaydiha min xaydatihaa xaydkeeda ilaa ay ka daahirsato fain araada marka cabdullaahi hadduu doono an yudalliqahaa inuu furo falyudalliqhaa ha furo xiina tadhuru markay daahir noqoto ha furo min qabli an yujaamicahaa cabdullaahi intuusan jimaacin ka hor ha furo fatilka taasi alciddatu ciddadii wey allatii ciddadaasoo amara allahu ilaahay uu amray an tudallaqa lahaa fiiha ciddadaas dhexdeeda annisaa'u dumarka in lagu dhex furo fadalliquuhunna liciddatihinna midda ilaahay uu yidhi ciddada ku furay liciddatinna maxaa loola jeedaa liwaqti shuruucihinna fi lcidda waktigii ay ciddada bilaabayaan waa markay daahir tahay oo aan la jimaacina xilligaa fura ayuu yidhi ilaahi jala jalaaluhu wa kaana cabdullahi bni cumar wuxuu ahaa jiray idaa su'ila can daalika xukunkaa haddii la weydiiyo can daalika maxaa loola jeedaa canman dallaqa halaahan haddii la weydiiyo qof saddex dalaaqo ku fur adigoo hal dalqo iyo waxaasaad ku furtay cabdullahi bni cumarow saddex dalaaqo qofkii ku furay ka waran qaala markaasuu wuxuu dhihi jiray cabdullaahi bni cumar liaxadihi midkood wuxuu ku dhihi jiray axadi saa'iliin dadka su'aalay midkood wuxuu ku dhihi jiray low kunta haddaad ahaan lahayd dallaqtaha haweenayda inaad furtay halaaثan saddex dalaaqo haddaad ku furto faqad xarumat calayka islaantaasi xaaraamay kaa noqotay xataa tankixa zawjan gayraka ilaa zawj kayrkaaga ay ka guursanayso xaaraamay kaa tahay saasuu iftoo jiray cabdullahi bni cumar markii la weydiiyey haweeney saddex dalaaq lagu furay ka waran wuxuu dhihi jiray low kunta dallaqtaha halaaan faqad xarumat calayka xataa tankixa zawjan hayra haddiiba saddex dalqo haweeneyda aad ku furtay xaaraamay kaa noqotay ilaa nin kale ay ka soo guursanayso waa fataawaadkii saxaabada saxaabada fataawaadkoodii iyo ajwibadii ay ku jawaabeen markii masaladan la weydiiyo saasay ku jawaabi jireen horena waxaan ku soo qaadanay ijmaac dhacay ilaa toban kitaab ayaan waxaan ka soo guurinay ijmaac dhacay oo ummaddu inay isku waafaqday saddex dalqo haweeney lagu furo inaan la soo ceshan karin ilaa nin kale ay ka soo guursanayso sida cabdullahi bni cumar iyo kayrkiisuba ay ku jawaabeen laakiin waxaa jira mas'ale uu sheegay sheekhan la yidhaaho ibnulqayim oo tilmiidkii iyo ardaygii ibnu teymiya ah masaladaa wuxuu ku sheegay kitaabkiisa la yidhaaho igaathatu lahfaan min masaayidi shayطaan kitaab uu iska leeyahay ibn اlqayim oo la yidhaha igaaثaة lahfaan min masaayid الshayطaan ayuu masaladaa ku sheegay masaladaa isagu ibnu qayim wuxuu yidhi cumar markii uu iftooduu yidhi cumar ibnu اkhadaab haweeneyda saddex dalaaqo lagu furo inaan la soo rajciyeysan karin markii sayidinaa cumar uu iftooday wuxuu yidhi ibnu qayim nadima calىa dalik sayid cumar waa ka shallaayey wuu ka shallaayey wuu ka qoomameeyey farajaca can tilka almas'ala masaladaasna sayd cumar waa ka laabtay markaasuu ibnu qayim wuxuu soo arooriyey kitaabkiisa isnaaduu keenay xadahanaa fulaan qaala xadahanaa fulaan ilaa uu ka soo gaaray xadahanaa yaziid ibnu abi khaalid wabnuhu khaalid yaziid ibnu abi khaalid iyo wiilkiisii khaalid la dhihi jiray ilaa isnaadkaasuu soo gaaray markaasuu wuxuu leeyahay yaziid ibnu abi khaalid ayaa hadalka ka sheegay sayd cumar inuu mas'aladii uu jawaabi jiray oo saddex dalaaqo haweeney lagu furo ninkii furay sooma ceshan karo ilaa nin kale ay ka soo guursanayso inuu ka laabtay yaziid ibnu abi khaalid isnaadkaasaa sheeguy isnaadka marka haddii la baaray ninkan yaziid oo sayd cumar ka sheegay mas'alada inuu ka laabtay wuxuu dhashay sanadkii lixdanaad ee taariikha hijriga sida uu sheegay xaafidulmizi kitaabkiisa tahdiibulkamaal xaafidulmizi kitaabkiisa tahdiibulkamaal wuxuu ku sheegay taariikha hijrigu markuu lixdan marayey inuu ninkani uu dhashay sayid cumarna waxaa la ysku waafaqsan yahay labaatan iyo saddexdii taariikha hijriyada inuu geeriyooday saddex iyo labaatankii taariikha hijriga inuu geeriyooday ayaa la ysku waafaqsan yahay idan markaa waa wax ka badan dhowr iyo labaatan sano wax ka badan ayaa u dhexaysa ninkan warkan ka sheegay sayid cumar iyo geeridii sayid cumar xaggee ku soo gaaray xaggee ku soo gaaray marka isnaadka ibnu qayim halkaa isnaadu yacni sheegay oo u cuskaday inuu sayidina cumar uu ka laabtay masaladii uu iftoon jiray ninka uu ka warinayana waa yaziid ibnu abi khaalid oo markaa yacni geeriyooday taariikhu markuu ahaa lixdankii taariikha hijriga sayidina cumarna wuxuu geeriyooday labaatan iyo saddexdii taariikha hijriyada marka dad isku zaman ah iyo dad isku casri ah ma aha culimmada muxadisiinta iyo usuulkuna waxay isku waafaqsan yihiin dee isnaadka hadduusan mutasil ahayn wuxuu noqonaa wax beena wax beenuu noqon marka waxay noqonee kadib waftiraac calaa cumar bni alkhadaab waa in lagu been abuurtayay noqonaya sayidina cumar ibn alkhadaab leanna waxaa weeye qof walba hadduu war iska sheegayo waxay noqonaya qofku inuu nebi nuux wax ka sheego yidhaha nebi nuuxa aan la joogi jiray oon la sheekaysan jiray oo xagga xagga ka dhici jiray waxbaanay noqonaya diintu waxa weeye waa ammaano diintu ammaano weeye diintana waxyaalaha lagu ilaaliyo waxaa ugu muhiimsan asaaniidda asaaniidda leanna warku qofku hadduu sheego warka hadduu sheego fuxuusaadaa la marinaa ama waxa loo yaqaan shaybaar shaybaaraa la marinaa shaybaarka hadduu sax kuu kuu soo saaro waxaaga way saxan yihiin shaybaarka cilmu rijaalka lagu baari oo la dul marinaa haddii shaybaarkaas kuu soo saaro waxaad sheegayso inuu run yahay ee hadalka aad sheegayso hadal muctamaduu noqon laakiin shaybaarka hadduu soo saaro hadalkaagu inuu xanuunsan yahay uusan caafimaad qabin hadalkaagii lama cuskan karo wuu ka sheegay marka madhabada masalada taas midda kale waxaa kaa tala u dheeraada imaamu dahabi miisaan اlictidaal fii naqdi الrijaal kitaabka la yidhaha wuxuu ku sheegay markuu ka sheekeynayey ninkan la yidhaha yaziid ibn abi khaalid wuxuu yidhi waa saaxibu tadliis wa irsaalin caman lam yudrik waa saaxibu tadliis wa irsaal caman lam yudrik daduusan soo gaarinuu weligiis wax ka sheegaa kitaabka miisaan اlictidaal fii naqdi الrijaal ayaa sidaa u sheegay waa hadalka ninkan laleeyahay sayid cumar uu ka sheegay inuu ka laabtay masaladii uu iftoon jiray dad uusan soo gaarin weligii wax ka sheegaa waana hadda masalada midda taagan midda taagan uu wax ka sheegi jiray wiilkiisa oo isnaadkiisa ku jira oo yaziid ibn abi khaalid wiilka isagana waxa weeye xaafidku wuxuu ku yidhi ibn xajar alcasqalaani kitaabkiisa taqriib tahdiib waa khaalid ibn abi yaziid waa daciifun marka wiilkiisuna waa daciif odaga isagana waxaa lagu eedeeyey inuu dad uusan soo gaarin weligii oo wax ka sheego marka sidaasaysan u jirin inuu ka laabtay mas'alada sayidina cumar marka waa ijmaacu saxaaba masaladan qaala alimaam الbukhari raximah اllahu tacala wazaada fiihi fi lxadiis xadiiska wuxuu ku siyaadiyey hayruhu hayru qutayba qutayba hayrkiisa wuxuu ku siyaadiyey raawiyan can leythi isagoo leyth ka warinaya hayrku hayrku waa abuljahmi ayaa culimmadu ay ku sheegeen abuljahmi alraawi can leyth qaala xadaثanii naaficun qaala bnu cumar low dalaqta maratan aw maratayn haweeneyda hal dalq haddaad ku furto ama laba dalqo aad ku furto lakaana laka almuraajaca jawaabkiyaa laga xadfay muraajacaad xaq u yeelan lahayd yacni rajca rajcaad xaq u yeelan lahayd haddaad haweeneyda hal dalqo ama laba dalaaqo aad ku furto faina الnabiya salى اllahu عalayh wasalam amaranii bihada bisha'ni اlmuraajaca nabiga hadda ka hor muraajacadii amray intaa haweeneydii hal dalqa aan ku furay uu nabigu hadda ka hor i amray salى اllahu wslm wbaaraka alيh muraajacada qala imam bukhari raximah llah tacala baabu muraajacati اlxaa'id hada midkani baabu jawaazi muraajacati اlxaa'id haweeneyda xaa'idada ah soo cisashadeedii bannaanaashadeedii ayuu u baab yahay halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka guda galo haweeneyda xaa'idada ah iyadoo xayd qabta in lasoo rajciyeysan karo oo rajcada shuruuddeeda ka mid ma aha markaad haweeneyda soo rajciyeysanayso inay daahir tahay shardi ma ahan iyadoo xaa'idaa rajcadeeda u waxaana u daliila xadiiska ibnu cumar oo haddaan soo qaadanayna cabdullahi bni cumar haweeneyda iyadoo xayd qabta ayuu furay iyadoo xayd qabtuuna nabigu yidhi soo cesho sala allahu wasalam wabaaraka caleyh marka muraajacatu alxaa'id yacni dalaaqu lxaa'id iyo muraajacat lxaa'id farqiya u dhexeeya muraajacat lxaa'id ma banaana waxaan leeyahay nikaaxu lxaa'id haweeney xayd qabta in la furo waxaan leeyahy dalaaqu lxaa'id haweeney xayd qabta in la furo ma banaana waa dalaaqii bidciga hore aan usoo qaadan jirnay amaa muraajacatu lxaa'id way bannaanta haweeney xaada waa la soo rajciyeysan karaa قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حجاج حجاج بن منهال البصري قال حدثنا يزيد بن إبراهيم وتستري التستري قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا يونس بن جبير ال- وجبير بن مطعم وكابتر سلام يونس بن جبير بن مطعم قال سألت ابن عمر فقال وحور مركز آه، فقال وحور يونس دلق ابن عمر وحو فري امرأته هوينيديسي أيو فري والحال أيو فري هي أيدو حائض أي تهي فسأل عمر وحو سؤالي النبي النبي سؤالي صلى الله عليه وسلم قال مركاس وحو النبي مره ويلكاغ عمر عبد الله بن عمر أن يراجعها وأنت إنه سور عيس محل شاهد البخاري وإنتس مره أن يراجعها مركب مراجعة النبي أمرين وحائده إذا حائده النبي أمري صلى الله عليه وسلم إنه سور عيسته ثم مركاك بعد يطلق أفره من قبل عدتها عدد في قبل عدتها عدد قابل كذا قابل كان تحديث أو كفر iyadoo ciddadii markaas u bilaabmi rabta ha furo goorma ciddadu u bilaabmi rabtaa iyadoo daahiraha haweenaydii oon la jimaacin haddii la furo duhrigaas waa loo xisaabi koow aa loo leeyay ciddadii geli ciddadii hodoos u geli qultu markaasaan waxaan idhi oon cabdullahi bin cumar weydiiyey afa tactadu bitilka taas ma xisaabsane taasoo atadliiqati ee furidda ah oo dalqadaa islaanta xaa'idaa haddaad hal dalqo ku furtay dalaaqadaa ma la xisaabi iyadoo xaa'idaa aad ku furtay qaala markaasuu wuxuu yidhi ibnu cumar ara'ayta ka warran in cajaza cabdullahi bni cumar hadduu caajisay cani sunna sunnadii awel hadduu ka caj iyadoo daahira sunnada ahayd in la furee iyadoo daahira sunnadii haddaan awel samayn waayey oo wastaxmaqa isagaa iska hadlaye ibnu cumar dabaalnimo uu sameeyey afalaa tudallaqu calayhi misagaan laga furin islaantii dalqad waa ku dhici w afalaa tuxsabu calayhi ma dalqadiyaan lagu xisaabayn isaga waa lagu xisaabi w xadiiskaana in badan soo marnay قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة باب هذا مثل باب باب تحد ويأساي قادي المتوفى عنها هويني دي لغا أوفسدي زوج كيدي أربعة أشهر وعشرة أفر بلود يطبن مع الموت أي أساي قادي أي أبابيها إمام البخاري باب كان مسألة وقهد لدونه ومسألة الإحداث مسألة إحداث كأي أساي قاد أحكام تيدي ayuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo wuxuu leeyahay haweeneyda marba haddii ninku uu ka geeriyoodo afar bilood iyo toban maalmood inay markaa ixdaadka waddo oo asayda ay qaaddo waajibu qaala alimaam albukhaari raximah llahu tacala waqaala zuhriyu imaamu zuhri isaguna wuxuu yidhi laa araa anigu ma arkayo an taqraba sabiyatu gabadhii saqiirka ahaa inay u dhowaato ma arkayo saqiirtaasoo almutawafaa canhaa zawjkeeda laga oofsaday addiiba diib inay u dhowaato anigu ma arkayo lianna calayha gabadha saqiirta nafteeda alcidda saqiir ba haatee ciddaa laga rabaa masale wuxuu ka hadlay imaamu zuhri gabadha iyadoon qaangaar ahayn ayaa la guursaday ninkiyaa ka dhintay marka asaay ma qaadee ciddasi ma lagu leeyahy ciddo waa lagu leeyahy biijmaaci fuqahaa oo fuqahadaas waaba ku ijmaaceen laakiin khilaafku wuxuu ka taagan yahay asaay ma qaadeen maadaama aysan baaliqa ahayn maadaama aysan baaliqa ahayn oo qaangaar aysan ahayn asaay ma qaadi imaamu zuhri wuxuu yidhi asaay waa qaade oo waa ka yidhi diibka looma dhoweyn karo wixii udgaya waxaa la rabaa inuu weligu markaa ku koontarolo ka ilaaliyo inta afar bilood iyo tobanka maalmood ay socdaan waa inuu weligu uu ka ilaaliyo ku koontaroolo oo yidhaaho ha u dhowaanin wax udgaya wax udgaya iyo dahabkii la qaadqaadanayay iyo dharkii quruxda badnaa iyo waxay axkaamtii asaayadoo dhan mas-uul waxaa ka weliga sabiyadda inuu korka ilaaliyo oo muraaqabeeyo wuxuuna u deliishaday zuhri sow ciddo lagama rabo biijmaaci muslimiin ciddo waa laga rabaa liannahu ciddo lagama rabo haddaad tidhaahid waxaa imaanaya maalintii ninkeedu uu geeriyooday gabadhaa saqiirka ah ayaa maalintaa nin kale lagu deli karaa qof dhahayana saas ma jiro qof dhahaya waa la guursan karaa ma jiro liannahu cidday ku jirtaa lama guursan karo maadaama ciddo ay ku jirto asayna waa qaaday waana madhabka imaamu shaafici madhabka imam shaaficina wuxuu waafaqsan yahay sida uu iftooday imaamu zuhri قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني عن حميد بن نافع الأنصاري عن زينب بنت أبي سلمة أنها زينب بنت أبي سلمة أي أخبرته حميد ورنتي هذه الأحاديث الثلاثة أحاديث سدح لها الصوص عتا أي حميد أشاكتي زينب بنت أبي سلمة قالت زينب waxay tiri dakhaltu calaa ummi xabiibaan u soo galay zawji nebiy nabiga sawjadiisa ahay sala allahu alayh wasalam xiina tuwufiya abuuhaa markii aabbaheed la oofsaday abuu sufyaan bnu xarbin ah fadacad umu xabiiba waxay u yeertay bidiibin udug wax carfayo catar iyo wix la mida ayay u yeertay diibkaasoo fiihi diibka dhexdiisa sufratu khaluufin khaluufka waa nooc min addiib nooca diibka ka mid oo khaluufka la yidhaaho uduggiisa uu ku sugan yahay aw gayrihi gayri اlkhaluuqi ama khaluuqa gayrkiisa uduggiisa uu ku sugan yahay nooc diibka ka mid oo khaluuq la yidhaho ama gayrkii ah wax uduggiisa uu ku sugan yahay u yeertay tiri hala ii keeno catir fadahanad markaasay marisay minhu min adiibi diibkii jaariyatan gabar ayay marisay gabadhay u marisay guriga u joogtay diibkii u marisay uma markay jaariyaddii u marisay masad waxay taabsiisay diibkii bicaaridayhaa labadeedii hareed labadeedii hareed oo daamankeedii weye labadeeda daan ay saas u marmarisay diibkii aabbaheed maalintuu dhintay wey maalintai aabbaheed dhintay ayay diibkaa marsatay uma qaalad markaasi waxay tihi umu xabiiba wallaahi yaan ku dhaartaahay maan lii bidiibi min xaajatin ay xaajatun aniga diib wax dana kama lihi mas'alada inaad idin tusaan raba waxbaan idin tusi mooye aniga diib iyo iscarfin dan kama lihi maanta hayra laakiin anii anigu samictu rasuul allah laakiin anigu rasuulka ilaahin maqlay sala allahu alay wasalam yaquulu xaaluu leeyahy rasuulku sala allahu alay wasalam laa yaxilu liimra'atin haweeney xalaal uma aha haweeneydaasoo tu'minu billahi walyowmi alaakhir ilaahay maalinta aakhiro rumaysan an tuxidda inay asaay u qaaddo calaa mayitin meyd inay asaay u qaaddo xalaal uma aha fowqa halaati layaalin saddex habeen wax ka badan inay meyd asaay u qaaddo xalaal uma ahan ilaa calaa zawjin ninkii iyada qabay oo ka dhintay inay asaay u qaadayso maahan arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban inay ninkeeda asaay u qaadayso maahane qof kale xalaal uma aha inay asaay u qaaddo saddex maalmood wax ka badan marka waxaan idin tusayaa ay leedahay aabbahay inaan asaay in loo qaado aan bannaanayn marka diibkan waxaan u marsaday inaanan asaay sidin inaanan asaay sidin oo asaayigu mamnuuc uu iga yahay aabbahay markuu geeriyooday qof walbana haweeney walbana saas ay tahay asaydu uu xaaraam ka yahaysan qaadi karin ilaa zawjkeeda maahane ama ninkeedu hadduu dhinto waajib qaalat zaynabu zaynabu markaas waxay tihi fadahaltu waxaan usoo galay calaa zaynaba binti jaxshi aan usoo galay xiina twufiya akhuuhaa markii zaynaba walaalkeed la oofsaday fadacad iyaduna sidii oo kale bidiib inay u yeertay famasad minhu diibkiii taabatay uma qaalad markaasi waxay tihi amaa wallaahi maa lii bidiibi min xaajatin wax dana diibka anigu kama lihi hayra laakiin anii anigu samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul calى lmimbari mimbarka dushiisa xaal uu yahay uu leeyahay laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllahi walyowmi اlآakhir an tuxidda calىa meyitin fowqa ثalaaثi layaal ila calىa zawjan arbacata ashhurin wa cashran ayaan maqlay qaalat zaynab waxay tihi wasamictu umu salaman haddana maqlay taquulu xaa leeleda umu salama ja'ad waxaa timid imra'atun haweeneya ilaa rasuulillahi u timid sala allahu alayh wasalam faqaalat markaasi waxay tihi haweenaydii yaa rasuula allahi rasuulka ilaahi inabnatii gabadhaydii tuwufiya canha zawjuha ninkeediiyaa laga oofsaday waqad ishtakad caynuhaa gabadhayda isheeduna way sheegato ishay ka xanuunsane afa nakxuluhaa ma u indha kuuli karnaa indha kuul ma u marin karnaa meeshaasuu bukhaari ka qaatay sakiira inay ahayd gabadhaas oon qaangaar ahayn afa nakxuluhaa ma u indha kuuli karnaa ilaa ma u indha kuuli karnaa markaa hooyadu ma dhahdeene waxay dhihi lahayd afa tagtaxil indha kuul ma ay marsan kartaa taasi waxay daliil u taha gabar yar inay ahayd oo sakiiro ahoo sabiyo oon qaangaarinoo hooyadeed ay xanaanaynaysay hooyadeed indha kuusha ay u marinaysay xadiiskaasina wuxuu daliil u yahay gabadha sakiirada oon qaangaarka ahayn haddii ninku uu ka geeriyoodo inay asaay qaadayso asaay inay qaadayso afa nakxuluhaa mau indha kuuli karnaa faqaala rasuulu llah rasuulka ale sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi laa maratayni ow halaaa laba gooruu ku celceliyey nabigu sala allahu alay waslm la indha kuusha waa xaaraan wey haweeneyda marba haddii ay asaay sido oo ninkeedu uu ka geeriyoodo inta afartaa bilood ee tobanka maalmood lagu jiro xaaraan weeye indha kuul iyo waxyaalo maaragtaahay udgayo iyo dhar qurux badan iyo dahab iyo waxyaalahaas oo dhan inay samayso xaaraam ayay ka yihiin faqaala rasuulu lah rasuulka ale sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi laa maratayni ow halaaan kula dalika yaquulu laa mar walbanu nabigu wuxuu ku celcelinaya sala allahu alay wasalam laa uma qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam inamaa hiya qisadu waxay tahay inamaa hiya muddadu muddadu waxay tahay ay asaayda sidayso arbacata ashhurin wa cashran waad kaanat ixdaakuna nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi dumarkiina middoodu waxay ahaan jirtay fi ljaahiliyati fii zamani aljaahiliya zamankii jaahiliyada middiin waxay ahaan jirtay tarmi inay tuurto bilbacrati digo ay tuuri jirtay calaa ra'si alxawli sanadka madaxiisa ayay diga tuuri jirtay markii yacni cala inqidaa'i ra'si alxawl sanadka madaxiisu markuu dhammaado oo hal sana ciddadu ahaan jirtay xilligii jaahiliyada xilligii diin la-aantu ay iska jirtay markii haweenayda ninka uu ka geeriyoodo hal sano ayaa guriga aysan ka baxaynin guriga aysan ka sabaxaynin halkaas sano markuu u dhammaado ayaa haddana caada dhaqani iska aheed waxaa la dhihi jiray diga tuur digo tuuraa la dhihi jiray digay marka tuuri markay ka soo baxdo guriga qurunka badan ay ka soo baxdo digadaas waxay ula jeedaan culimmadu waa isku khilaafeen dhaqankaas ulajeedada degada iyo waxa ay ka leeyihiin culimmada agtarkooda waxay ku fasireen degadaa tuuriddeeda waa caado dhaqan jaahiliyadu ay yiqiineen waxay ula jeedaa aniga dhibaatada asaayidii igu gaartay oo halka sano meeshaa aan ku xirnaa degadaa aan tuurayo siday iila fududdahay ayaa musiibadii iga soo gaartana iila fududdahay asaayigii ma dhibsanayo wey asaayiga degadaa aan tuurayoo kale ama wax dhiba igu qaadan un dhibkii aan soo marana saas oo kale wax dhiba maragtaa iguma hayo asaayiga aan soo maray saasay ula jeedaan qaala alimaamu albukhari raximah llahu tacaala qaala xumayd asaabiq fi lisnaad waa xumayd ibnu naafice alansaari aan isnaadkan kusoo qaadanaye faqultu lizaynaba waxaan ku yidhi wamaa tarmi bilbacrati calaa ra'si alxawl maxaa loola jeedaa degay tuuri cala inqidaa'i ra'si alxawl sanad sanadka madaxeed markuu u dhammaaday degay tuuri maxaa loola jeedaa faqaalat zaynaba waxay tidhi kaanat ilmar'atu islaanta jaahiliyadu waxay ahaan jirta idaa tuwafiya canhaa zawjuha ninkeeda markii laga oofsado dakhalad waxay geli jirtay xishfan buul buul guri buulahay iska geli jirtay walabisad waxay labisan jirtay shara hiyaabiha dharkeeda dharka ugu sharta badan oo ugu qarmoon oo ugu fool xun ay labisan jirtay waa jaahiliyadii walam tamase mana aysan taaban jirin diiban wax udugana ma taaban jirin xataa tamura bihaa sanatun ilaa hal sano ay ka soo marto uma tu'taa waxaa loo keeni jiray bidaabatin daabad sanadu markay dhammaato waa dhaqankii jaahiliyada daabadaa loo keeni jiray ximaarin ayaa loo keeni jiray dameer ow shaatin ama neef ariya ow daa'irin ama shimbir ayaa loo keeni jiray fatanfad fatan fataftadu waa isku jafi jirtay bihi bilmadkuuri min addaaba kaa la soo sheegoo daabadda ah ayuu ku jajafanahay isku sihiyo wixii wasaqdi ilaa hal sanoon la qubaysanayn oon dib laysmarinayn oo guriga aan laga soo baxayno wasaqaa karaankortay jirkeedii oo dhan marka wixii loo keenay isku sahi saas isugu jafiyo wixii wasaqdii iyo qurankii ayay isaga jafi faqallamaa waxaa yar taftadu inay isku jafto bishayin shay ay wasakda isaga jafto ilaa shaygaa ay isku jafto maanta waa dhibana hal sano qof aan qubaysanayn oo shanlaysanayn oo guri aan ka baxayn ur badan oo balaayadaa ay ilxaaman tahay wixii marka hal mar intay ku wareegsato ay waxayda ku reebto bes waa naftaa hore uga baxaysa uma markaa kabacdi takhruju waa soo bixi jirtay haweeneyda xilligaa jaahiliyada noolaan jirtay fatucdaa waxaa loo dhiibaa oo la siinaa bacrata hal degaa la siinaa marka degadan tuuraa la leeyahy waa dhaqan jiri jiray fa tarmi bihaa bilbacra degadaasay tuuri jirtay uma turaajicu markaasay laaban jirtay bacdu bacda daalika markaa kabacdi maa shaaءat waxay doontay u laaban jirtay oo min diibin ow gayrihi caraf iyo diib iyo qubays iyo waxay rabtay samay jirtay ilaa ciddadiyaa u dhammaatay calaa cahdi اljaahiliya saasay ahaan jirtay qaala alimam الbukhari raximah اllahu taعala su-ila maalik waxaa la weydiiyey maa taftadu bihi maxaa loola jeedaa taftadu bihi macnaheeda maxay tahy imaam maaligaa la weydiye qaala wuxuu yidhi tamsaxu bihi shaygaas loo keeno daabadahi isku masaxee jildaha maqaarkeeda waa isku masixi markaasay ku reebi qarmoonkeedii iyo wasakdeedii ayay ku reebi waxeedii markay isaga reebtana xayawaankaas waa dhimana xayawaankaas marka nabigeena sala allahu alay wasalam wuxuu yihi war indhakuulaad dhibsanaysiine afar bilood iyo toban maalmood indhakuusha iska daaya ayaad dhibsanaysiine maxaad ku jiri jirteen horta tii uu xasuusiyey rasuulku sala allahu alay wasalam dhibka aad qabi jirteen iyo nasteexada diintu ay idinla timid qaala alimam bukhari raximah allahu tacaala baabu اlkuxli lilxaadati hadaa midkani baabu xukmi اlkuxli xukumka indhakuusha ayuu u baab yahay indhakuushaasoo lilxaadati gabadha asaayida sida u sugnaaday masalada sheekhu uu ka hadli doono waxaa weeye indhakuul ma marsan kartaa haweeneyda asaayida sida waa xadiiskii horaanba ku soo qaadanayo gabadhii sakiirta ahayd nabigu waa tii la weydiiyey sala allahu alayh wasalam oo la yidhi ma loo indhakuuli karaa oo nabigu ku celceliyo dhowr goor laa laa قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي ياس والعسقلاني قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع الأنساري عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها هويني أيا ننكيدي الله أفسدي فخشوا وحي أعبسدين دتكي عينيها لبدي إندوت لبدي إندوت إني حنون وكدعو أي أبقين فأتوا رسول الله أتغين صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه رسولك إذا ويديستين في الكحل إن كوشة أي كإذا ويديستين وحيدا رسولك إلهي وإندها أيا أبقنيه indha kuul ma marsan kartaa faqaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam laa taktaxil yaysan indha kuulanin indha kuul waa xaaraam qad kaanat ixdaakuna dhaqankii hore uu xasuusiyey rasuulku salى اllahu alيه wasalam midiin waxay ahaa jirtay tamkuhu fii shari axlaasihaa buulyaalkeeda buulka ugu sharta badanay ku nagaa jirtay ow shari beytiha ama gurigeeda guriga ugu sharta badan faidaa kaana xawlun sanad markuu ahaado famarama kalbun ey horteeda uu soo maro ramat waxay tuuri jirtay bibacratin digay eygaa ku tuuri jirtay falaa falaa taktaxilu tiiuu ku soo celiyey rasuulku sala allahu alيh wasalam yaysan idha kuulan xataa tamdiya arbacatu ashhurin wacashra afar bilood iyo toban maalmood ilaahay ka soo tagaan indhakuusha waa xaaraami rasuulku sala اllah alay slm qala imam buxari raximah llah tacala wasamictu zaynaba binta abi salama tuxadiثu can umi xabiiba ana الnabiya salى اllahu alيه wasalam qaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam inuu yidhi laa yaxilu liimra'ati muslima tu'minu biاllahi walyowmi اlaakhiri xalaal uma aha an tuxidda inay asaay qaado fowqa ثalaaثati ayaam إلا على زوجها نinkeeda mhane أربعaةa أشhهر وعشhرة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا بشر بشر بن المفضل البصري قال حدثنا سلمة سلمة بن علقمة البصري عن محمد بن سيرين قالت أم عaضية waxay tihi نهinaa waxaana laka reebay أن نuxida inaan asaay qaadno أكثara min ثaلaaثin saddex maalmood wax ka badan inaan asaay qaadno إilaa بزawjin inaan asaay u qaadayno mahan qala الإمام البخاري رحimه الله تعالى bاب الغسل للxاadث عnda ظهرi hada midkani baabu xukmi isticmaali اlqusdi uduga isticmaalkiisa isticmaalkaa xukunkiisii ayuu u baab yahay lilxaadati udugaasoo lilxaadati haweeneyda asaayida sida u sugnaaday udugaasoo cinda duhri dahaaro qaadashadeeda agteeda ahaato masalada sheekhu meesha uga hadli doona waxaa weeye haweeneyda waa tii loo diiday walaa tamasu diiban waa kii nabigu salى اllahu alيه wasalam xadiiska hore aan usoo qaadanayo wax diibana ma taaban karto udug iyo caraf iyo looma ogola waa xaaraan haweenaydu haddiiba asaay ay sido laakiin markay dahaaro qaadanayso dhiigga ay ka qubaysanayso xaydka waa tii ay sunno ahayd xaydka meesha xaydku ay ka yimid inay catar iyo wax udgayo inay marmarisee marmarmarin kartaa qadarkaa ma loo ogolya isaalatan lirawaa'ix si waxyaalihii urka ahaa iyo qarmuunkii iyo meesha ka soo karayay intaa ma loo fasaxay oo diintu ma u fasaxday waa laga soo reebay taa way marinsan kartaa wey haweeneyda asaayida sida markii dhiigga ay ka qubaysanayso meeshii dee dhiiggu ka yimid si raa'ixadaa iyadoo ula jeeda liisaalati raa'ixa laa litadayub inay iscarfinayso ma aha raa'ixadaa iyadoo ku zuulin karta waa marsan kartaa markaa qaala alimaamu albukhari raximah allahu tacala xadaثanii cabdullahi bni cabdilwahaab albasriy qaala xadaثanaa xamaad bnu zaydin albasri can ayub waa sakhtiyaaniga can xafsa waa bintu siriin can umi cadiyata qaalat kunaa waxay tii kunaa waxaan ahaan jirnay tiri nunhaa ina laka reebo an nuxida inaan asaay u qaadno calaa meyt fowqa halaaثin ila calaa zawjin maahna arbacata ashhurin wacashra walaa naktaxila walaa natadayaba inaanaan indhakuulan inaanaan iscarfin walaa nalbasa thawban marana inaanaan labisan thawbkaasoo masbuuqan la rinjiyeeyey ilaa thawba casbin rinjiga maradiisii maahane gayra alajmal waa rinji aan aad u qurux badnayn rinji aan aad u qurux badnayn maahane rinjigu hadduu dhexdhexaad iska yahay ama rinji iska liidan uu yahay tooba casbinaa laga soo istinadayoo haweeneydu waa qaadan kartaa maro rinjiyeysan laakiin aad aan isha usoo jiidanayn marka nabigu waa ka soo reebay salى اllahu alيه wasalam riwaayadan waxaa lagu kulmiyey manhiyaad fara badan oo laga nahiyey haweeneyda asaayida sida inay samayso indhakuushiyuu diiday rasuulku salى اllahu alيه wasalam haweeneyda inta asaayida ay sido walaa natadayab wax carfaya inay ismarisuu diiday rasuulku salى اllahu alيه wasalam walaa nalbasa thawban masbuuqan maro la rinjiyeyna haweeneydu ma qaadan karto ilaa thawba casbin marada rinjiga maradiisii maahane hayra ajmal waa rinji yacni aad u qurux badan aan ahayn midka la diidaya kaas waa rinjiyada dhexdhexaadka rinjiyada aan maaragtay aad u quruxda badnayn waa loo fasaxay waa loo fasaxay haweeneydu waa qaadan kartaa dharka midabaysan laakiin midab isha soo jiidanaya aan ahayn thawba casbin saasaa lagu fasiray waqad rukhisa lanaa annaga waana loo rukseeyey tiri umu cadiya cinda duhri dahaaro qaadashada agteeda markaan dahaaro qaadanayno ida اkhtasalad ixdaanaa mideen markay qubaysanayso min maxiidihaa xaydkeeda ay ka qubaysanayso fii nubdatin qayb yar ayaana loo rukseeyey qaybtaas yar oo min kusti adfaarin meesha adfaar la yidhaha udugii laga keeni jiray adfaar udugii iyo caraftii laga keeni jiray markaan dahaaro qaadanayno qaybtaa yaroo aan ula jeedno liisaalati araa'ixati laa litadayubi urka iyo in laysaga zuuliyo laakiin carfan aan loola jeedin waana loo fasaxay oo rasuulku waa noo fasaxay sala allahu alay wasalam wa kunnaa waxaan ahaan jirnay tiri umu cadiya nunhaa inala ka reebo can itibaaci aljanaa'izi janaasooyinka raacidoodana waana loo diidi jiray ayay tiri umu cadiyo laakiin haweeneyda markii laga geeriyoodo maryaha cadcadoo madaxa ay ku xidhanayaan taasi wax sharciya ma ahan leanna waxa wey waa iska caada dhaqan mooye sharcigu ma dhihin haweeneydu markii laga geeriyoodo maro cad madaxa ha ku xirato meel ay ku qoran tahay ma jirto maradaas cad haweenaydu marka haddii laga geeriyoodo waxaa la diidi uun dhar qurxoon oo indhuhu ay ku dhacayaan midabyada madowga iyo midabyada iska dhexdhexaadka ah kaa waa la ogol yahay laakiin inay maro cad oo astaan u ah waa layga geeriyoodee bal hallay fahmo haweenay laga geeriyoodo inaan ahay oo maro cad maaragtaahay maskan laga dhiganayo taasi sharci ma ahan sharciga waxaa la doonay sidiisa in loo ilaaliyo waxaan ilaahay kugu kallifin inaad isku kallifto waxaa weeye dhib weeye naftaada aad dhibayso oo naftaada aad dhibaataynayso qaala alimaamu albukhari raximah ullahu tacaala baabun talbasu alxaadatu hiyaaba alcasbi baabun hadaa midkani baabun baab wey talbasu alxaadatu gabadhii asaayidaysi dee waxay labisaneen hiyaaba alcasbi rinjiga dharkiisii hayra alajmal waa rinji aan aad u qurux badnayn wey rinji aan aad u qurux badnayn oo ishu aysan ku dhacayn waa marsan kartaa rinjiyada caadiga ah dharkaas waa qaadan kartaa wey dharka rinjiyaysan waa qaadan kartaa hadduusan rinjigu aad uusan isha usoo jiidanayn qala imam الbخarي raximه الlه taعalى xadaثna alfضل بن dukayn huw الkufi qala xadaثna cabdالسلام بن xrbin huw الkufi عan hiشham عan xafsa hiشham hadduu xafse ka qaado inuu ahaan jir ibn sirina ya hiشham ibn xasan alqurdusi اlbصriy saasuu noo ahaan jir hadduu xafse ka qaado waay xfsa binti sirina marka iyada loola jeeda can umi cadiyata qaalat qaala الnabiyu slى اllahu عalيه wasalam laa yaxilu limraأatin tu'minu biاllah walyوم اlآakhir an tuxida fowqa ثalaaثin ila calى zawjin fainahaa laa taktaxilu islaanta asaayada sida ma idna kuulan kartu yii rasuulku salى اllahu عalيه wasalam walaa talbasu thawban masbuuqan ila thawba casbin waa riwaayada hadda aan soo marnay qala imam الbuخari raximه الlah taعala wqala alansaariyu moxamed bn cabdillahi bn الmuثanى alansaari aladi yantasib إلى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم شhيkhi ku أftirsan jiray قال حدثنا هiشhام قال حدثنا حفصة قال حدثني أم عdية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولاa تمس diiبا diib inaysan taaban karin haweenaydii إلا أdنىa ظهrihaa ظهrigeeda dhowaashadiisa maahan markii ظهrigeedu soo dhowaado waktiga ay dahaaro qaadanayso markii la gaaro markaasee xoogaa loo idmay loo fasaxay idaa waktiga dahurad ay dahaaro qaadanayso maahan nubdatan ayuu nabigu sala allahu alay adina nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu idmay wakhtiga nubdatan qayb yar qaybtaasoo min qusdin wa adfaarin qusdin uduggii ka mid ah ay min qusdi adfaarin ayaa loola jeeda meesha adfaar la yidhaaho qusdigii laga keenayay ah waawdana waxay tahay waaw ziyaado ah min qusdi adfaarin ayaa loola jeeda meesha adfaar la yidhaaho qusdigii laga keeni jiray ama waxaa la dhihi karaa waawdan markii la yidhaaho sideeda ha lagu wado min qusdin iyo wa adfaarin adfaar waxaa jira nooc min adiib adfaar nooc min adiib wa adfaarin nooca diibka ka mida marka anwaacii noqonayaan wey marka haddii laysku cadfo qaala alimaamu albukhari raximah llahu tacaala qaala abu cabdillahi wuxuu yidhi waa bukhaariye alqusdu iyo walkustu mithlu lkaafuuri waalqaafuuri kusdiga iyo qusdigu wuxuu yidhi waxay la mid yihiin kaafuur iyo qaafuur kaafuur iyo qaafuur maxay kula mid yihiin bimacnaa fi tabdiili اlxuruf xuruufta bedelkeeda kula mid yihiinoo qusdiga qaafkiisa inta kaaf loo bedelo ayaa waxaa la yidhaha kusti sida kaafuur kaafkiisaba qaaf loogu bedelo luqa ahaan loo yidhaha qaafuur qaafuur loo yidhaha labada isku macno isku macnay keenayaan saas ula jeedaa sheekh qaala alimaamu الbukhaari raximah اllahu tacaala baabun qaala tacaala jala jalaaluhu ilaahay wuxuu yidhi waladiina kuwii tawafawna laga oofsanayo minkum xaggiina xaal ay ka mid yihiinoo raggii laga oofsanayo oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan xaasas ka tegaya yatarabasna bianfusihinna naftooda ha u sugaan arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban ha u sugaan faidaa balagna ajalahunna falaa junaaxa calaykum fima facalna fii anfusihinna bilmacruuf wallahu bima tacmaluuna khabiir ilahay waxaad samaynaysaan xog ogaaluu ku yahay qala tacaalى ilahi qala alimam الbukhari raximah اllahu taعalى xadaثnii isxaaq bnu mansuur huwa almarwasi qala akhbarana rawxu bnu cibaadata wاlbصri qala xadaثna shiblun waa shibli ibnu cibaadata almuqri qaarigii weynaawi can ibni abi najiix waa cabdullahi bn abi najiix ilmaki can mujaahid fii tafsiri qowlihi tacaalى waladiina kuwii tawafawna la oofsanayo minkum idinka xaal idinka mid yihiin wayadaruuna aswaajan xaasasna ka tegay qaala wuxuu yidhi mujaahid aayaddaa markuu fasirayey kaanat haadihi alciddatu ciddadaani waxay ahaan jirtay waa ciddada arbacata ashhurin wa cashrana afar bilood iyo tobanka tactadu gabadhu inay ciddo tirsato cinda ahli zawjiha ninkeeda ahalkiisa ahalka agtiisay ku ciddo tirsan jirtay waajiban ayaana ciddadaasi ahayd ciddo waajiba inay ahalkeeda ku ciddo tirsato ahalka ninka ay ku ciddo tirsato ciddo waajibay ahaan jirtay afar bilood iyo toban maalmood faأnzl اllahu ilahay wuxuu soo dejiyey jala jalaaluhu wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja wاladiina kuwii yutawafawna la oofsanayo minkum xaggiina xaalay ka mid yihiin oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan xaasas ka tegaya falyuusuu ha dardaarmaan intaysan dhimanin wasiyatan dardaaran liaswaajihim xaasaskoodii ha ka dardaarmaan mataacan mataacan an yumatacna xaasaskii in loo mutceeyo in loo mutceeyo oo loogu raaxeeyo ilalxawli ilaa sanadka la gaarayo sanadka ilaa laga gaarayo biilkii iyo nafaqadii iyo guriga inaan laga bixin in arrimahaas loogu mutceeyo ha ka dardaarmaan hayra ikhraajin hayra mukhrajaatin kuwo guriga laga saarayo xaal ay yihiin hayrkood oo gurigana inaan laga bixin sanadkaas ha ka dardaarmaan raggii fa in kharajna hadday iyagu iskood guriga uga baxaan falaa junaaxa calaykum dushiinna dembi kama saarna fii maa shay dembi kama saarna shaygaasoo facalna haweenkii ay sameeyeen fii anfusihinna nafafyaalkooda ay ku sameeyeen oo min macruufin shay sharciga lagu yaqaana haddaysan xuduudda sharciga aysan ka gudbaynin guryahana ay isaga baxaan dembina idinkama saara labadan aayadood ayuu rabaa mujaahid inuu isku daaweeyo jumhuurulmufasiriinna waxay qabaan aayaddan labaad ee waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan waa mansuukho waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay aayaddii hore waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra saasaa jumhuurulmufasiriin ay qabaan isagu wuxuu qabaa inaan la nasikhinba oo labada aayadoodba sidooda loo dhaqan gelinayo waana sidan soo socota horena waan usoo qaadanno wuxuu yidhi mujaahid qaala mujaahid wuxuu yidhi jacala allaahu lahaa zawjada mutawafaa canhaa ninkeedii laga oofsaday ilaahay wuxuu u yeelay tamaama sanati sanada dhammaysteedii aayaddan dambe ilaahay ugu yeelay sabcata ashhurin wa cishriina leyla ah wuxuu yidhi aayaddaasi maxay sheegtay afar bilood iyo toban maalmood ayay aayadda hore sheegtay sanadkii maxaa ka dhiman toddoba bilood iyo labaatan habeen ayaa sanadkii ka dhiman sanadkii intii ka dhimanayna middanaa sheegtayoo waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawl marka la leeyahay waa baqiyat lxawl intii sanadka ka dhimanaay a dhammaystirata saasaa loola jeedaa saasuu asagu ku fasiray ibnu badaal markuu sharxayay hadalka mujaahid markuu sharxayay wuxuu yidhi lam yatbachu axadu min alculamaa calaa hada tafsiir qof culimmada ka mida ee ku waafaqday mujaahid habkaas uu labada aayadood u fasiray ma jirtuu yidhi horena waan usoo qaadanay tafsiirkaa wey qaala wuxuu yidhi mujaahid jacala allaahu lahaa gabadha laga oofsaday ilaahay wuxuu u yeelay tamaama sanati sanada dhammaystirkeedii sabcata ashhurin wa cishriina leylu ilahu u yeelay wasiyatan uu ilaahayna uga yeelay liajli wasiya dardaaran ninkiyaa dardaaran maya in shaaad marka hadday doonto sakanad waa deganaanaya gurigii deganaanaya fii wasiyatihaa bisababi wasiyatihaa dardaarankii iyada lagala dardaarmay sababteedii gurigii isaga deganaanay wa in shaaad hadday rabtana kharajat hadday doontana gurigii waa isaga bixi wey wa huwa macnahaasina macnaa qowl اllahi tacaala waa qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi hayra ikhraajin hayra mukhrajaatin kuwa la bixinayo hayrkood xaal ay yihiin fain kharajna hadday iskood u baxaanna falaa junaaxa calaykum wuxuu yidhi marka mujaahid falciddatu ciddadii kamaa hiya siday ahayd waajibun calayha ciddadu siday ahayd oo sanadkii ah sanadkii sidii waajib ugu tahay waa sanadkii baqiyat lxawl aayaddanaa sheegaysuu leeyay zacama daalika hadalkaas waxaa sheegay ibnu abinajiix faacilka waxaan ka dhigaynaa cabdullahi ibn abinajiixo ibnu abinajiixa hadalkaas ibnu abinajiix isnaadkuuba noogu jiray qaala xadaanaa shiblun can ibni abinajiixin can mujaahidin taasuu sheegay zacama daalika qowlkaas ibnu abinajiixa ka sheegay can mujaahidin mujaahiduu ka sheegay qala imam bukhari raximah llahu tacaala wa qaala cadaaun cadaa isaguna wuxuu yidhi waa ardayga ibnu cabaas cadaa ibni abi rabax qaala ibnu cabaasin wuxuu yidhi nasakhat hadihi alaayatu aayaddaani waxay nasakh aayadda wuxuu la jeedaa aayadda hore waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra aayaddaasaa waxay nasakday ciddatahaa islaanta ciddadeedii cinda ahlihaa ahalkeeda agteeda ay ku ciddo tirsanaysay oo la dhihi jiray hal sano ilaa halkaa ha iska joogto la dhihi jiray aayadda horea nasakhduu yidhi fatactadu marka islaantu way ku ciddo tirsanaya xaysu meeshii shaacad iyadu ay doonto ayay ku ciddo tirsanaya oo hadalkii ahaa hayra ikhraaj waa la nasakhay uu leeyahy wa qowlullaahi tacaala wa haadaa kanina midkan la nasakhayna qowlullaahi tacaala macnaa qowli llaahi tacaala qowlka ilaahay macnihiisi way midka la nasakhayo hayra ikhraaj hayra mukhrajaatin kuwa la bixinayo hayrkood xaal ay yihiinoo halkii sanoo la dhehaya yaan guriga laga bixinin oo meeshii ha ku ciddo tirsato hal sano meeshii ha joogto aayadda horaa nasakhda yuri ibnu cabaas saasaana loo badan yahay jumhuur ulculamaa qaala alimam albukhari raximah llahu tacala wa qaala caddaa isaguna wuxuu yidhi inshaad hadday doonto islaamtu ninkeedii uu geeriyooday ictadad way ku ciddo tirsan kartaa cinda ahlihaa ahalkeeda agteeda way ku ciddo tirsan kartaa wa sakanad hadday rabtana waa deganaan kartaa fii wasiyatihaa bisababi wasiyatihaa dardaarankii ninkeedu kala dardaarmay ayay gurigii lagala dardaarmay deganaan karta wuxuu qabaa isaguna inaan la nasakhaynin hadalkii mujaahidu ku waafaqo wasiyatan liaswaajihimti tii ku deganaan wa in shaad hadday doontana kharajad way bixi kartaa liqowlillahi liajli qowlillaahi tacaala qowlka ilaahay darteed falaa junaaxa calaykum fiima facalna fii anfusihinna qaala caddaa wuxuu yidhi uma jaa'a almiiraahu dhaxalkii ayaa yimid haddana fa nasakha dhaxalkii wuxuu nasakhay assukna deegaankii la dhihi jiray gurigii ha deganaato hal sano lagala dardaarmay dhaxalkiyaa lagu nasakhayo la dhaxalay qaadanay markaa dhaxalkaa ay qaadanayso hadday rabto guri ha ku iibsato ha ku ijaarato kaasaa markaa nasakhayuu leeya caddaa fa tactadu marka islaantii ninkeedii uu geeriyooday waxay ku ciddo tirsan kartaa huu yidhi caddaa xayثu shaa'at meeshay rabto ayay ku ciddo tirsan kartaa walaa suknaa lahaa deegaanna ma lahan sukno ma lahan wa huwa qowl اlxanafiya islaanta mutawafaacanhaa inta ciddada ay ku jirto inaan sugno iyo deegaan aysan lahayn waa madhabkii xanafiyada wey qaala alimaam الbukhaari raximah اllahu tacaala baabu mahri اlbaqiyi wa nikaaxi اlfaasid haadaa midkani baabu xukmi mahri اlbaqiyi maxamed maani ma iyo dhigan ama gadaal ka soo wadaa hadda isnaad miya xadiis ah waa suurtagal inuu gadaal ka soo wadaa fiirin ya tii kusoo celiyma inuu gadaal ka keeno suurtagal ani ma iyo dhigan qaala alimam الbukhaari raximah اllahu tacaala baabu mahri اlbaqiyi wa nikaaxi اlfaasidi haadaa midkani baabu xukmi mahri اlbaqiyi islaanta zaaniyadaa qarashka ay qaadanayso qarashka xukunkiisii ayuu u baab yahay inuu nabigu xarimay salى اllahu عalayه wasalam maharka lafdi ahaan un baa lagu idlaaqay mooye waa ujrada xaaraamkaa loola jeeda ujrada xaaraamkaa jirkeeda ay ku ganacsanayso kaas nabigu inuu xarimay salى اllahu عalayه wasalam haadaa midkani baabu xukmi mahri اlbaqiyi islaanta zaaniyada ah qarashkeeda ay qaadanayso xukunkiisii u baab yahay wa nikaaxi xukunkiisana waa u baab nikaaxaasu alfaasidi nikaaxa faasidkaa mahar ma ka waajibaa mise kama waajibana waa u baab labadaa masaluu rabaa sheekhu inuu ka hadlo qaala alimam albukhari raximah llahu tacala wa qaala alxasanu xasanu albisri wuxuu yidhi idaa tasawaja ninku hadduu guursado muxaramatan haweeney laga xarimay haweeney laga xarimay maxaa ka mid a yacni ka ukhtihi walaashiisoo kale xaaraam ah ayuu guursaday walxaaluu guursaday huwa ninkuna laa yashcuru uusan ogeyn walaashiisuu guursaday mana ogeyn inay walaashiis tahay ma uusan ogeyn wuxuu yidhi xasanulbisri furiqa baynahumaa waa la kala cirdaynuu yidhi nikaaxaas nikaax baatila wey faasida weeye waa la kala eriyey hadde haddii la kala eriyo meeshii meher ma ka sugnaana ilaa nikaaxu shubha yimide nikaaxu shubha ninkan waa khaldanmaye meher meeshii ma ka waajibi wuxuu yidhi xasanulbisri walahaa waxay iska leedahay islaantii waa walaashii lagu khaldamaye maa akhadad wixii ay qaadatay oo min asadaaq maharkii ay qaadatay iska leedahay walaysa lahaa gabadhii ma lahan hayruhu hayru maa akhadad waxay hore u qaadatay hayrkiis ma lahan qarashkii ay mahar ahaan u qaadatay ayay leedahay yuu yihi qarash kale ma lahan huma qaala markaasuu yidhi xasanulbisri bacdu bacda hada alqowli hadalkan ka bacdi markuu sidaa ku jawaabay ayuu haddana ka laabtay oo xasanulbisri wuxuu yidhi lahaa sadaaquhaa lahaa sadaaqu milihaa ayuu la jeedaa gabadhan gabdhaha lamidkaa meherkeedoo kaley leedaha wuxuu la jeedaa mahrulmithli wa hada qowl ljumhuur mahrumithligaasaa jumhuurtu qabaan iyo madhabka imaamu shaafici haweeneyda ninku hadduu ku khaldanmo oo haweeneyda maxramkiisa isagoon ogeyn uu guursado waxay yeelanaya mahrulmathal mahrulmathal ay yeelan qaala alimamu albukhari raximah llahu tacaala xadaثana cali bni cabdillaahi huwa almadini albasriyu qala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna can izuriy can abi bakr ibni cabdiraxman ibni alxaarif almadani can abi mascuud albadriyi qaal naha nabiyu salى allahu alيه wasalam can haman اlkelbi eyga lacagta laga qaadanayo o lagu iibsanayo nabigu waa reebay salى allahu alayh wasalam wa xulwaani ilkaahin midka kaahinka ahee wax sheega ah isagana macmacaanka uu qaadanayo qarashka macmacaankaah sida fudud uu ku qaadanayo oo dadka uu ka qaadanayona nabigu waa nahiyey salى اllahu عalيه wasalam wa mahri اlbaqiyi waa maxalushaahidka sheekha islaanta zaaniyada qarashka ay qaadanayso oo jirkeeda ay ku ganacsanaysana nabigu waa xarimay oo waa nahyiyey salى الlaه عليه وsلم qala الimaم الbخarي رaحimه الlaه taعalى xadaثna adم adم بن أbي yaس الcasqلاني qala xadaثna شhucبة qala xadaثna cawn بن أbي juxayfa can abihi aabihiis abi juxayfa waa saxaabi qaala wuxuu yidhi abi juxayfa lacana الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam alwaashima nebigu salى الlahu عalيه wasalam islaantii isduraysoo barta wejiga isaga yeelaysay ayuu nabigu lacnaday wاlmustawshima midii duridda dalbanaysay oo barta khaaskaaga isku qurxinayso wejiga ku duraysay nebigu salى الlahu عalيه wasalam waa lacnaday waakila riba ribada qofka cuna waa lacnaday nebigu salى الlahu عalيه wasalam wamunkilahu kii cunsiiyey oo sababta u ahaana waa lacnaday nebigu salى الlahu عalيه wasalam wanahaa can hamani اlkelbi lacagta eyga laga helayana nebigu waa reebay salى الlahu عalيه wasalam wakasbi اlbagiyi islaanta zaaniyada shaqadeeda maharkii inaan xaqiiqadiisa loola jeedin riwaayadana u daliila waxay ku shaqaysanayso way jirkeeda jirkeeda waxay ku shaqaysanaysana nebigu waa nahiyey salى الlahu عalيه wasalam walacana اlmusawiriin kuwa wax sawirana nabigu waa lacnaday salى الlaه عalيه wasalam qala imam الbخari raximه الlah taعala xadaثna caliy bnu اljacdi waa baqdaadigii qala akhbarana shucbaةu can moxamed bni abi juxaada waa kuufigii can abi xaazim hadduu abu hureyre ka qaaday wاlأshjaci fi dowsi jaaءa fi الnaqli waati aheeda waa ashjacigii abi xaazim اlأshjaci can abi hurayrata naha الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam can kasbi اlimaac addoommada kasabkooda iyo shaqadoodii gabdhaha addoommada waxa ay soo shaqaynayaan nabigu waa nahiyey salى الlahu عalيه wasalam min wejhin xaraamina loola jeeda wej xaraama hadday ku soo shaqeeyaan waa xarimay rasuulku salى الlahu عalيه wasalam ka zinaa wanaxwi dalik zina iyo waxay la mid hadday ku soo shaqaynayaan wallahu subxaanaه wa tacaala